Wadayaashan kaxeeya mooto-laba-lugaaleeyda ee ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka. Waxay sheegeen in ay ka qaataan lacag ubaad ah, jirdilna ay u geystaan haddii ay diidaan lacagtii ay weydiiyaan.
shaqadayda waa mooto fecom aan ku xamaastaa mar walbana si walba waa la kulannaa jirdil iyo wax saas waa aragnaa horta lama sheeg kale ee, qolada bistoollooyinka ku hubaysan mo- mooto dhaco iyo waxaas waa aragnaa mar walba wax walba waa la kulannaa laakiin habeenkiina haddana babursash iyo iyo wadda celin baa nulu hayaa taas baan dhib ku qabnaa taasaan sheegleen socokortada lagu dhahaa mootadan kiraa la rabaa kir maa la raadinaa biil maa la raadinaa shidaal maa la raadinaa waa maya caqabad far badan waa jirtaa habeenkii waxaa luu leeyahay laba saac ma soco kartid haddaa luu qabto shan doorar layaa daadsanaa adaa maantoo dhan hal doorar laba doorar rafaad ku raadinaysa busaa ku socotaa shilaa iska ilaalinaysaa aw ninna asoo rafaadan ma aragta oo shan doorar hamarkaa tuuranaa Ciidamada dowladda federaalka khaasatan kuwa sirdoonka ee isku magacaabay NISA ayaa dhibaatooyin ba'an ku haya gaadiidleyda ka howlgala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyagoona xoog u sheegta mootadii ay qabtaan.